sare oo xukuumadda federaalka soomaaliya tii hogaaminayo u gaaray degmada aad iyo baale gobolka shabeellaha dhexe kulooman ilo leh saraakiisha ciidamada dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamed oo la sheegay inuu guuraya degmada maxaas ee gobolka hiiraan xilli muddou ku sugan yahay degmada waa magaalada dhuusmarada ee caasimada maamulka galmudug faahfaahiino dheeraada oo ka soo baxaya dagaal u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo dagaalayaasha al-shabaab oo ka dhaca degmada waadid ee gobolka bakoolga
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale duhur wanaagsan waa arbaco taariikhdu ku beegan tahay soddonka bisha agoosto laba kun saddex iyo labaatan dulmarka warkayga duhur ayaad maqasheen markana kusoo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan
aynu ku bilownay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdibarre wafdi uu hogaaminayo ayaa gaaray magaalada aadan iyo bale gobolka shabeellaha dhexe waxaana halkaas ka soconaya kulamo ra-isul wasaaraha uu la leeyahay saraakiisha ciidamada waryaga cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdibare iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa goor dhowad gaaray degmada aadan iyo waale gobolka shabeellada dhexe waxaana halkaas kusoo dhaweeyey saraakiil ciidan iyo maamulka degmadaasi ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ay wehelinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabelle cali guud laawe xuseen ayaa aadan iyo waale kulamo kula qaadan doona saraakiisha ciidanka iyo bulshada qeybaheeda kala duwan sidoo kale ra-iisul wasaaraha ayaana ka hadli doona dardargelinta howlgallada la doonayo in al-shabaab looga saaro dalka iyo sidii ciidanka xoogga dalka dib loogu celin lahaa magaalooyinkii gobolka galgaduud ee maalmo ka hore kasoo baxeen socdaalkan ra-iisul wasaare xamse cabdibarre oo ku taga gobolka shabeellada dhexe ayaa imaanaya xilli ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka ay isaga soo baxeen deegaano iyo degmooyin ka tirsan markaasi ay kaga sugnaayeen gobolka galgaduud sidoo kale inay ciidanka kasoo baxaan deegaanadaasi iyo degmooyinka ka tirsan gobolka galgaduud ayaa waxaa sababay in ciidanka qaar kamid a ay sheegeen inay gadood ay ka yihiin dowladda federaalka soomaaliya weerarkii ka dhacay deegaanka coosweyne ee gobolka galgaduud
mahadsanid cali madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ayaa waxa uu war qoraala kasoo saaray dagaalka weli ka socda magaalada laasacnood ee xarunta gobolka sool shariif sheekh axmed ayaa wax lagu xumaado ku tilmaamay sii socoshada dagaalkaas oo qaatay in ka badan toddoba bilood oo xiriir ah somalilan iyo s s c khaatuma ayaa sidoo kale ugu baaqay inay isxakameeyaan islamarkaana ay dagaalka joojiyaan si wadahadal loogu dhammeeyo xiisada laasacnood madaxweynihii hore ee dalka oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa dalab culus u diray dowladda federaalk soomaaliya isagoo ugu baaqay inay door nabadeed ka qaataan dagaalka ka socda xarunta gobolka sool dowladda federaalk ee soomaaliya waa inay qaadato doorkeeda ku aadan nabadeynta iyo heshiisiinta labada dhinac waxaana adkeenayaa in dagaal dambe uusan wiil hadda nool nooga geeriyoon caruur kale aan la agoontoonin hooyo soomaaliyeed aysan asaay qaadin loona ogolaado dadka shacabka ah inay guryahooda dib ugu soo laabtaan si nabad ah ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed oo qoraal kooban soo dhigay mareegta uu baraha bulshada ku leeyahay baaqa nabadeed ee sheekh shariif ayaa wuxuu kusoo begmayaa xilli dhowaan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya dhinacyada laascaanood s c khaatumana ay gacanta ku dhigeen fariisimo ciidan oo ay ciidamada somalilan halkii hore ku sugnaayeen
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa waxa uu ka hadlay isusudhigada sarkaal ka tirsanaa beelamayaasha al-shabaab kaas oo shalay isku dhigay ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug sarkaalkan isudhib oo lagu magacaabo nuur deeq cabdullaahi ayaa waxa uu ciidanka uu isku soo dhiibay kusugan duleedka degmada bacadweyn ee gobolka mudug sida uu sheegay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macali fiqiir wasiir fiqi ayaa sheegay in loo baahan yahay in dadka kale shabaabka ku sugan deegaanadooda ay sidaan oo kale ciidamada isu soo dhiibaan
deganaa inuu darisna leeyahay oo ninka labaad we ninka labaad buu ahaa weliba hadda gobolka mudugna asagaa wakiilka ahaayo kii ka sarreeyey suu noo sheegay deegaamadan galgaduud buu jiraa marka isagaa number one ahaa hadda ma isbuucii lasoo dhaafay ninkaas maantay waa isu soo dhiibay xiriir buu la soo sameeyey ciidamadii meesha joogay iyo maamulkii iyo annagaba waa ku soo dhoweynay meeshii runtii dee waxa uu sheegay haddii publicly hadda u sheegi mayno saraakiishaan u sheegayna laakiin meeshaan dadba ma joogaba niman naflacaari ah oo aada u tabar daran oo runtii ay ka taallo oo aad u jeedid ninkaas hadda wax soo jiida ma jirto isagaa go-aansaday oo taliyahoodii cararaya ayaan joognaa robaganka robagandada kooxo maaragtay dee shabaabka la shaqeeya oo dal iyo dibadda jooga robagandada ay wadaanna inay been tahay maanta isagaa bruuf gareeya runti inay been tahay waxa ay sheegayaan iyo beenta ay daldalayaan jihaad dagaalkuna waxaa la yidhaha karwa far waa karwa far waxaa la yidhaahdaa waa lasoo rogaal celiyaa dagaal waa la galaa waa lagu guulaystaa waa lagu jabaa karwa far ayaa la yidhaha marna adaa socda marna adaa lagu socdaa way dhacdaayo ciidamada dee kuliyaadkay kusoo barteen way leedahay dagaalku waa leeyahay laakiin marka munaafiqiinta nimanka la yidhaahdo waa aragteen idaa jaaka almunaafiquuna qaaluu nashhadu inaka larasuulu llah wallahu yaclamu inaka larasuulu wallahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun markay munaafiqiintu ku yimaadaan waxay ku leeyihiin rasuulka ilaahay baa ilaahayna waa ogyaana rasuulka ilaahay laakiin marka aad tagtid ilaahay wuxuu ka marqaa wallahu yashhadu ilaahay wuxuu ka marqaati kacaya inahum lakaadibuun nimankaasi inay yihiin beenaalayaal marka kuwo marna iska dhigaya ciidamada inay la jiraan marna iska dhigaya qiraya guulaha qiraya marna qiraya in maaragtay ciidankeena geesiyaal yihiin ayaa si aad u rumaysatid sidaas hadda nabiga laleeyaha munaafiqiinta laga sheegayo kale ayay kaasoo dawareegayaan ayaga iyo warkii ciidamada war ka duwan faafinaya baarkaysaa beena waa swaa buuxaan xilliga nabiga joogeen masaajidka joogeen codkaas waxa waa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Way federaalk joogaan, Soomaaliya Axmed asxaabta Macalin gudaha Fadlan Macalin madaxweynaha dowlad goboleedka masaajidka ku jireen, munaafaqin galmudug waxaan jireen.
Axmed cabdi kaari qorqoraya marka maanta gaari asxaabta deegaan iyo hoostiga degmada ceelbuur waxay ku leedahay.
oo la sheegin dhowaanaya Kuwaasi waa wada ku qabsada jiraan.
hoggaamiyayaasha al-shabaab Almaruuf safarka uma madaxweynaha hayn maayo.
ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa ukurgeridda xaalada deegaanada iyo sidoo kale sidii uu dhiirigelin lahaa ciidamada qalabka sidaha ee ku sugan deegaana ka tirsan gobol gargaduud safarka madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qorqor uu ku tegey deegaano ka tirsan gobolka galgaduud gaar ahaan kuwa hoostaga degmada ceelbuur ayaa waxaa ku welinayay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya een, cabduqaadir maxamed nuur jaamac iyo sidoo kale saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada iyagoona halkaas u tegay sidii ay kulamo ula yeelan lahaayeen ciidamada dowladda federaalka soomaaliya saraakiishooda waxaana ay sidoo kale ay kala hadleen sidii loo dardargelin lahaa dhamaystirka wejiga koowaad ee howlgalka lagula dagaalamaya al-shabaab iyadoona ay xusud mudan tahay in dhowaan ay ah, ciidamada dowladda soomaaliya ay isaga soo bixeen deegaana dhowr ah oo ka tirsan gobolka galgaduud kadib markii la sheegay in ay ka gadoodeen een, weerarkii dhowaan dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka cusweyne ee gobolka galgaduud
halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyaha dalsan muqdisho markana akhbaaraadka caalamka wadanka gabon waxaa afgembiyey milatarigii wadanka wadankaasi iyadoo dhowaan wadankaasi uu ka dhici lahaa doorasho koox ka mid ah saraakiisha sarsare ee ciidamada wadanka gabon ayaana kasoo muuqday telefishinka qaranka maanta waxayna sheegeen inay la wareegeen talada dalkaasi daqiiqada kadib markii guddiga doorashada ee dalkaasi uu ku dha uu ku dhawaaqay in madaxweyne cali pong uu ku guuleystay markii saddexaad iyagoo kasoo noqday t v-ga gabon tony four ayay saraakiishu sheegeen inay matalaan dhammaan ciidamada ammaanka kuwa difaaca dalka afrika dhexe waxayna sheegeen in la laalay natiijada doorashada dhammaan xuduudahana la xiray ilaa amar dambe afrika waxay ka mid tahay ama wadankan ama qaaradan afrika wadamada ku yaala badankood waxaa ka dhaca afgambiri afgambiyo kala duwan oo ka dhasha waxyaabo kala duwan oo aan la mahdin warkii duhurna waa naga intaa maanta
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel